u soo jeedinaynaa wax ka bedelan waxaana laga filayo hadda waxaa la jecel yahay yooyootanka iyo caytanka waana naga reeban tahay inaanu caytano iyo inaanu yooyootanno toonna xaasha dhexda yada weliba intii isu dhaaratay oo kitaabka gacanta saartay oo isku xisbiga ah way ka reeban tahay waxay dhamay ku dhammaysan karaan wadahadal iyo wax isweydiin inay bannaanka u soo saaraanoo aflagaado iyo cay laysdhaafsadaa waa ka reeban tahay ciddii noocaa jeclaydna saaka heli mayso waxay kiiska ka buuxsato heli mayso ciddii wanaagga jeclayd iyo midnimada axsaabta kulligood xisbi walbi inuu midaysan yahay aan dhexdiisa fadqaralo ka dhicinina waa ku istiraexaysaa waxa waxaan keliya oo sheegayaa sida caalamka oo dhammi ka siman yahay guddi loo doortay shirguddoon awoodda ay leedahay awoodda ay leedahay oo aanan barakaynayn oo badinayn ee inta cid walba sida ay u taqaan waxay ku kooban tahay wax alla wixii shirweynaha ka soo baxay oo go'aamo ah in ay habayso qoraal ku soo gudbiso dabadeedna cidda ay khusayso oo uu kow ka yahay xisbiga iyo madaxdiisu inay gacanta ka saarto u dhiibto waxaa qodobka labaad oo aan howlaha aanu qabanaynay waxay ahayd ururinta liistooyinkii ergooyinka shirku soo gudbiyeen oo habdegaan lagu soo gudbiyey taa kuma ay dhammaanaynin laba casho iyo labaatan casho toonna arrin cusub oo aanu recommendationkaanu bixinay ku daray in mustaqbalka laga ilaaliyo oo aanay wixii inaga beeloobin markan hadday dhacdo aynu ka fursan weynay mustaqbalka inaanay taasu soo gelin ee lagu ka bixiyo hab xisbinimo ah ay doorashada iyo xulitaankuba ku yimaadaan wareerkii aanu tan ka qaadnay iyo liistooyinkii iska soo daba dhacay baa nagu kalifay wakhtiga waxa dheereeyey beel ka mida beelaha hadday saddex liis keento khasab bay noqonaysaa saddexdaba inaan la gudbina la mideeyo saddexdaa saddexdaa liisto oo aanu aanan ku midayn qalin iyo warqad aanu isu qaadanaye is tanaasul iyo isu soo celcelin dadkii ah baanu ku gaadhnay waxaanana barbar fadhiyey oo nala joogay hoggaanka xisbiga baa nala joogay oo ogaa inaanu hawshaa wadno oo ogaa in labadii beri dhammaatay oo ogaa inaanu ummaddii kala fasaxnaan dadku u wada rahmanaanin shirkii baa weli socda ee naloo igmaday markaa inaanu wixii habkaa ku saabsan soo dhammaystiro wax kaloo dheer iyo awood kaloo aanu annagu ku darsannay intaa waajibka nagu ahayd ma jirto waxaanu waxaanu ku dadaalay inaanu markaanu dhammaystiray inaanu intii ay khusaysay arrinku oo mas-uuliyiinta ah oo xisbigu ugu horreeyo intaanu isqaybino la yidhaha hebelowna halkaa gey hebelowna xeer ilaaliyaha ugey adiguna waxaad u geysaa guddoomiyaha xisbiga sidiiba sidii bay hawshaasu nagaga dhammaatay sidii baanu islahayn waa ognahay inaan abaalgud badan laysa siin waanu ognahay waanu ognahay inaan duco badan laysku darin waa ognahay oo wax badan baan soo joognay iyo ammaan badan toonna uma fadhiin laakiin ma malaysanaynin in aanu dhaxalkayagu iyo abaalgudkayagu madaxdii qaranka oo xisbiga waanu isla hawsha si wada jira uga wada shaqaynaynin inaanu naloogu abaalgudo wanifaad iyo cayma aanu filaynin waana nasiib darro radalficil hadda aanu ka celinaynaana ma jiro waxaan ku soo koobayaa markaanu intaasaa ka yeelay waxaa keliya oo noo furaa annaga inaanu shirkiina bandersalaamo iyo nabadgelyuu ku kala fasaxmay kii dabad ka yimid iyo kii guda ka yimid kun iyo boqol iyo labiiyo lixdan ergey oo fadhiyey baa maandaydka iyo awoodana siiyey matalan eh, markii ayna siiyeenna intii waajibaadka ahaa oo jirka ka soo baxay baanu markaa document ka dhignoo mid walba intaanu fail ku ridhnay ciddii ilahayd u geynay dabadeedna waa ka faataxaysanay waxaanu islahayn idii xoogaagii idinku dhacay galab soo noqodkii subaxii iyo shaqooyinkaygiiyo habsaamay goormaa u gacan bannaanaanaysaan isma lahayn markaa jirkii waa idinla sii dheeraanayaayo tan baa ka daba imanaysa isma lahayn yeelkadeed wax alla waxaan hadda taa ka celinaynaa oo radalficili ma jiro wixii aanu samaynay waa wax waafaqsan sharciga iyo xeerka axsaabta u degan in yar oo dheeraada haddaanu ku darnayna annaga annaga annagaa mas-uuliyaddeedii qaadanayna haddii aanan ku darinna bardow waa dul qaadanayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu تعال تعال سؤال سؤال